mas-uuliyiinta amniga ee magaalada kismaayo ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay degan tahay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in ciidamo ka gadoodsan xadhigga xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland ay fuuleen dhismayaal u dhow goobta uu ku xidhan yahay xildhibaanka oo dhowaan ay xasaanadda ka xayuubiyeen baarlamaanka kadibna ay xidheen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi sida ay ku soo warramayaan dadka magaalada magaalada kismaayo weli waxaa ka taagan xiisadda ka dhalatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka jubbaland oo dhammaadkii bishii hore ay ciidamada ammaanku xidheen kadib markii lagu eedeeyey inuu waday mooshin lagu duminayo maamulka wararkii ugu dambeeyey ee maanta laga helayo magaalada kismaayo ayaa sheegaya in ciidamo hubeysan oo ka gadoodsan xarigga xildhibaanka maalintii lixaad ku xidhan magaalada kismaayo ay maanta fuuleen qaar ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee magaalada meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu xildhibaanku ku xidhan yahay ee xerada ciidamada nabad sugidda fiat ee magaalada kismaayo ciidamada nabad sugidda maamulka jubbaland ayaa la sheegay inay qorsheeyeen in ciidamadaasi ay dabaqyada uga dejiyaan qaab awood ah hase yeeshee waxaa markii dambe arrinta soo dhex galay odayaasha iyo ganacsatada magaalada oo qaab wadahadal ah ciidamadii caraysna ku qanciyey inay joojiyaan xiisadda taliyaha ciidamada booliska magaalada kismaayo gaashaanla sare maxamed naasir guuleed xasan oo ay v o a wax ka weydiisay xaaladda kacsanaanta ee ka jirta magaalada kismaayo ayaa sheegay in xaaladda magaaladu ay haatan degan tahay oo uusan wax dhiba ka jirin hadeer khadaro waxba kama jiro wax ciidan oo gadoodayna ma jiro magaaladana wax dhiba kama jiro nabad baa ka jirta xaashaa lilahi ninkii yidhahda magaalada kismaayo waxbaa ka jiro waa beenaale kelmadaas aniga weydii wararku waxay sheegayaan in ciidamo lahayb ah xildhibaanka xidhan ay dabaqyo saaran yihiin oo ay gadoodeen arrintaasi taliya waxba kama jiraan miyaa leedahay waxba kama jiraan waa been waa kidbi wey kelmadaas wax ka jiraayo ma jiro wax dabaq saaran iyo wax xumaana iyo wax dhibaataha kismaayo midna kama jiraan kismaayo nabad ba u degantay adeer dadkuna xumaan buu ka shaqeeyaayo wanaaga inuu deeqaa fiican xaashaa lilahi kismaayo waxba adeer kama jiro waa been abuur wey ninkii yidhaha kismaayo maanta dhib ka jira waa kelmadaas waa been been wey waxba kama jiraan ilaahay buuna kaga fogaada ninkii kismaayo maanta dhib ka jira yidhahda maxaa noogu sheegi kartaa xaaladda xildhibaanka xidhan iyo arrimaha buuqa dhaliyay xildhibaanka xidhande dembi baa lagu haystaa waana qofku hadduu sharciga u gafo dawla dawliga ahna waa la qabanayaa sharcigaa haysta sharcigu wuxuu yidhaahdaana la arkaya dawladda u talataaso muxuu ahaye wax dhiba kama jiro wax ka buuqsanna ma jiro waa barbagando dadka meelaha warxumatashiirka la fadhiya facebookyadii fadhi kudirada ka hadlaya khadar ehle waxbaa sidan waxbaa sidan waxba kama jiro kismaayo nabad baa taala adeer xaasha lilah khadar maxamuud xareed v o a nairobi